cudurka infectionka waa cudurada aan qaabilo ayuu ka mid yahay cudurka infectionka infectionka dee soomaalida waxay u taqaanaa cudur ku dhaca u t i-ga ama urinary tract infectionis ama cudurada ku dhaca keliyaha iyo kaada mareenka laakiin infection erga infection haddii la yidhaahdo wuxuu la mid yahay disease disease and infection oo isku mid haddii la fasiro la af soomaaliyana waxaa weeyaan waa cudur dee cudurkaana dee meel kasta ku dhici karaa jirka xubnaha bini aadanka meel kasta ay ku dhici karaa haddii gacanta ay dhaawac gaaro waxaa loo yaqaanaa hand infection haddii lugtu dhaawac ay tahayna sidoo kale oo ama boog noqotane waa leg infection ish hadduu galana waa eye infection marka infectionka marka annaga waxaan u fahanay ama u qaadanay inuu ku kooban yahay oo keliya cudurrada ku dhaca keliyaha iyo kaada mareenka haddaba marka ereg haddii oo la fiiriyo waa erey ballaaran infection marka meelo badan ayuu macnaha saameyn karaa jirka qaybiis kala duwan marka haddii aan usoo noqon marka midka soomaalida ay u taqaano infectionka infectionka soomaalida midda ay u taqaano ujeedkeeda uu yahay waxaa weeyaan waa u t i ba loo yaqaanaa iyo s t d u t i-gu waxaa weeyaan waa urinary tract infectionis waa cudurro ku dhaca kelyaha iyo kaada mareenka iyo kaada miirka iyo kaada hesta ayaa waxaa loo yaqaanaa u t i waa urinary tract infectionis sidoo kale cudur kale waxaa jira loo yaqaana s t d la xiriira u t i-ga ka agdhow s t d-gu waa sexual tramated disease waa cudurrada ku gudba galmada ama la isqaadsiiyo waxa weeyaan wayna kala daran yihiin s t d-gu wuxuu ka daran yahay u t i-ga u t i-ga aroon hadday isqabtaan s t d-ga iyo u t i-ga u t i-ga waxaa weeyaan waa qof macnaha xanuun infection oo qofka ku eg wey laakiin s t d-gu cudurrada la yihahdo waa cudurro gudbi kara ku gudbi kara galmada wey ummadda soomaaliyeedna wuu ku badan yahay u t i-guna wuu ku badan yahay urinary tract infectionis ama cudurrada ku dhaca keliyaha kaada mareenka iyo kaada hesta sidoo kale s t d-gana wuu ku badan yahay s t d-yada qaar waxaa weeyaan daawo ma lahan s t d-yada waxaa kusoo gudba sida cudurka h i v aidiska sidoo kale cudurka gobolka ugu badan ee loo yaqaano hepatitis b-ga ama waxay u yaqaaneen reer koonfur goboled waxay u yaqaaneen beerfuur bay u yaqaaneen beerfuurka waa cudur s t d ah oo kusoo gudba galmada waxaa weeyaan cudurka loo yaqaano cycliska ama trebanova bleeding bacteria leeda ayaa keento waa spirits la yihahda ama waraawowga ayaa dhaha dad qaar dad qaarna waxay dhahaan furinjada marka sidoo kale asina wuxuu ka mid yahay cudurrada s t d-ga oo kusoo gudba galmada marka insha allah cuduradaasi waxaa sababaan inta badan waa bacteria qaarna waa virus qaarna waa fungi marka cudurrada fungiga ayaa u badan dumarka infectionka ee ku dhaca keliyaha iyo kaadamareenka iyo genital eriga ama xubnaha taranka waxa weeyaan dumarka a inta badan ka sheegto cudurka fungaska ah ee ku dhaco kaadamareenka iyo kaadahesta iyo ilmagaleenka afkiis hore waxaa loo yaqaanaa candidia albicanis ayaa loo yaqaanaa waa yestis waa khamiir waaye sidoo kale bacteriana ku dhici kartaa oo bacteria loo yaqaano clamdia trachomatitis oo marar qaar hataa u gudbi karto ilmagaleenka iyo tubooyinkiisa sidoo kale waxaa jiri karto qofka haddii biicabkiisa yaraado wasaq badan ayaa macnaha jirkiisa ka saysmayso dhagxaanba ka samaysmayo oo keliyaha iyo kaadheesta degi karo marar qaar waxaan leeyahay dadka aqoon-yahanada gaar ahaan dadka bahda caafimaadka insha allah waxaan leeyahay fadhiga laga kaco dadka hala baraarujiyo waxa loo sheego runtii waxaa weyaan idaacadaha hala tago tvda hala tago qof walba karaankiisa dee wuxuu awoodo ha sameeyo waxaa weyaan dee dhaqaalo qofkii awoodo dhaqaalo ha ku tabaruco dadka ay dhiibkaamada jooga qofkaan awoodinne ha ku tabaruco aqoontiisa iyo waktigiisa wacyigelinta waxaa weyaan qayb libaax leh ay ka qaadanaysaa horumarka iyo caafimaadka marka insha allah baraarujinta caafimaad waa loo baahan yahay qof walbane oo koonfur goboleed joogo oo caafimaad ka shaqeeyo mas-uuliyad baa ka saaran inuu macnaha dadka wacyigeliyo oo waktigiis u horo asbuucii hal maalin hadaa wartid waa kugu filan tahay insha allah waxa weyaan haddii aada awoodin inaad macnaha life ugu tagtid oo dadkii macnaha lugtaada ugu tagta haddaad awoodin waa inaad macnaha idaacadda u marisid ama tvda waa inaad u marisaa